bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allah wslam calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu daawuud sulaymaan bnu ashcaf asijistaaniy raximah اllahu tacaala baabu اlxukmi fii man saba اnabiya sala اllahu calayh wali wasalam baabu bayaani اlxukmi xugunkii caddayntiisiiba u baabyahay fii man qof saba caayey annabiya sala اllahu calayh wali wasalam nebiga xugunka qofka nebiga caayo waxa uu yahay laba xugun buu leeyahay xugunna waxaa weeyaan inuu gaaloobayo hadduu awal muslim ahaa qofkaas xugunka labaadna waxaa weeyaan inuu qatli xadkiisu uu yahay dil ayb gaaloobiddu marka iyo khilaaf kama taagna oo ijmaac baa ku soo arooray qofka hadduu muslim awal ahaa oo nebiga uu caayo isagoo marka yacni miirkiisu uu taam yahay oo sabqulisaan iyo wax uga soo baxay aynan ahayn oo miirkiisiyo joogo nebiga uu caayo ama sarbeeb ha ku caayo ama cay toos oo sariix ah ha caayo yacni sarbeeb iyo toos waa isku mid ayb wixii haddayba curfigii cay ay ku yihiin oo qof dadkii ka mida haddii lagu dhihi lahaa cay ay u tahay dadkii oo dhan ay cay u fahmayaan haddii uu saa u caayo tacriid iyo yacnii iyo tasriix labaduba waa gaalnimo xugunkeeda sababtoo ah nebiga in la rumeeyo waa as-aaska diinka iimaankuna wuxuu keensanayaa ama tasdiiqu uu keensanayaa weynayn iyo ijlaal marka qalbigana ma kuqumi kara hal mar laba shay oo cagsi isku ah caydiina waa muujibul-ihaano wa waa ihaana marka ihaano iyo tacdiim qalbiga ma ku kulmi karaan marka oo nebiga loo qabo suurtagalna ma aha walidaalika marka looma shardiyo qofka nebiga caayo gaalnimadiisu xalaal ma uu arkaayey mase uma arkaynin iyo ma loo shardiyo istixlaal looma shardiyo ayb istixlaalka waxaa loo shardiyaa wixii aan sidooda gaalnimo u ahayn oo zinadii iyo khamro cabkii iyo oo kale qofka markaasaa la dhihi karaa khamrada ninkan ma xalaashaday hadduu xalaashada waa gaaloobaya haddii kale maya leanna khamrada in la cabaa iskeed gaalnimo uma ah iyadu waa dembi kabiira min alkabaa'ir laakiin cayda rasuulku sideeday gaalnimo u tahay wixii marka sidiisa gaalnimo u ah istixlaal ma loo shardinayo iyada marka qofka inuu xalaashado iyo in kale iyo loo shardin maayo ayb walidaalika marka murji'ada iyagu waxay yidhaahdaan waa dhici kartaa caqiidada qofku inay fiican tahay nebigana uu caayo waa iska suurtagalay leeyihin wax walba waa iska qalbiga ayb xukunka labaad marka waa dil in la dilo dilkaasi marka ma isaga marka shalan ka hadalnay hadduu towbad la yimaado dilka maka dhacaa mase kama dhacaayo sida adilada marka la fiiriyana inaan towbana la weyddiisanaynin lagana aqbalaynin dhinaca dilka laakiin gaalnimada islaamka oo uga baxay waa soo noqon karaa towbadoo ku soo celi kartaa islaamka laakiin dilka kama baajinayso iyada sida xoogga badan ibnu taymiyana uu taxqiijiyey qofka nebiga caaya hadduu gaal ahaa awal marka muslimiinta ku hoos nool oo ammaan ay muslimka siiyeen haddii uu isagoo dimi ama mucaahid ah nebiga caayo cayda rasuulku wuxuu ku noqonayaa xarbi oo sabu nebiy sal l slam ayuu xarbi ku noqonaya cahdigana waa ku burayaa macnahaas oo wuxuu leeyahay ilaahay subxaanah watacaala waina kasuu aymaanahum min bacdi cahdihim waطacanuu fii diinikum faqaatiluu a'immata alkufri waxay a'immatu lkufri ku noqdeen waa aacnu fi diin durista ay diinta durayaan ninkii nebiga caayana diintii waa duray shaki ma lahan gaalada marka nebiga kuwa caayo iyo kuwa aan caynin ee la dagaalo nebigu waa kala sooci jiray kuwa dagaalka keliya uu kala dhaxeeyey oo aan caynin waa iska cafi jiray markuu qabto in badanoo ka mida laakiin kuwa iyagu nebiga caayo waa kuwii uu yidhi maalinkii maka uu galay toddoba nin qofood buu tilmaamo naaga ay ku jiraan haddaa aragtaan ayagoo kacbada daaheeda ku dheggan ku dila meeshaas xataa kacbada ma magangeli karta dadkaas kuwii kalena nebiga leyla nahaar dagaalka kula jiray idhabuu fa antum dulaqaa buu yidhi marka kuwaan gaalnimada waxba u wehliyey waa yacni qaasim mushtarag waxaa ahayd gaalnimada waxay dheeraadeen kuwaan marka iidaa'u iidaha iyo afdheerida nebiga ay caynayaan bay dheeraadeen labadaa xugun baa marka uu leeyahy hadduu gaal ahaana marka cahdiga waa ka burayaa iyo taxatamu qatluhu ibnu taymiyana uu kitaabka marka saarimulmasluulka allifo waxaa sababay nin nasraani ahaa oo la dhihi jiray casaaf ayaa nebiga caayey markaasuu isaga iyo culimmadii joogtay qaarkood waxay dhaheen naa'ibkii marka dimashq u joogay masaraa laga xukumi jiray dimashq waagaas naa'ibkii meeshaa joogay buu wuxuu yidhi naa'ibu suldaan ninkan inaad dishaa kugu waajib ah nebiga caayay xagguu ka soo wareegtay wuu islaamay marka qaar baa marka waxay yidhaahdeen mar hadduu islaamay dilkii waa ka dhacaya halayska dhaafo mas'aladaanu marka kitaab dhan u alifay marka oo taqriiban laba mujallad camal ah ayb oo axkaamta mas'aladan si fiican oo uga hadlay madaahibta iyo a'immada iyo culummada iyo wax ay ka qabaan islaamnimada uu soo islaamay waxa ay ka baa'i ridaysaa waa gaalnimadiisii hore laakiin xadkii waajibay ma ridayso taasuuna taqiijiyey haddii la yidhaha maxaa yeele xadku waxaa iska lahaa rasuulka sala allahu calayh ali wasalam nebiga dad caayey oo uu cafiyey baa jirtay haddii lasoo deliishadana wuxuu leeyahay isagaa nebiga taas iska lahaa xaqiisuu ahaa xaqiisa hadduu doono qof waa u cafi karaa nebiga sal slam laakiin maanta xaqiisii yaa yaa naa'ib ka noqon karo oo cafin karo ma jooga rasuulka sal slam laabudda marka xaq in loo oofiye rasuulka gaalada marka kuwa nebiga caaye iyo kuwa gaalnimada maxdigaa keliya wato waa kala xun yihiin waxaa gaalnimo xun kuwa nebiga caayo sala allahu calayh ali wasalam mid adiga habeen iyo maalin ku dilaayo iyo mid aan ku dilaynin laakiin nebiga caynaya waxaa daranka nebiga caynaya sala allahu calayh ali wasalam qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana cabaad bnu muusa alkhutaliyu qaala xadaana ismaaciil bnu jacfar almadaniyu can israa'iil can cuثmaan shaxaam can cikrimata qaala xadaana bnu cabaas anna acmaa nin indhoolaa kaanat lahu ummu waladin naag addoon oo ka dhashaday ilmo ayaa jirtay addoonay u ahayd ilmayna u dhashay taasoo tashtimu الnabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebiga cay jirtay wa taqacu fiihi ku dhici jirtay fayanhaaha waa ka celin jiray falaa tantahi ma ka reebtoonaan jirin iyadu markaa wayasjuruhaa waa canaanan jiray falaa tansajir maynan canaansamaynin qaala waxa uu yidhi falammaa kaanat daata leylatin habeen markay ahayd jacalat taqacu fi اnnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam jacalad waxay gudagashay taqacu fi اnnabiyi sal slam inay nebiga caynayso ay ku dhacayso watashtimuhu ay caynayso faakhada almiqwala tooreydiisii buu qaatay almiqwal waa yani seef gaaban ama waran gaaban oo go-a hoostiisa la gashtaa la yidhaahda ama golxada ha noqoto ama tooreydoo kale saan annaga u isticmaalno ayb fawadacahu fii baطnihaa caloosheedii buu saaray wataka'a calayhaa waana cuskaday korkeedii buu cuskaday marka faqatalahaa waa dilay markaayb yacni mididii buu qabtay caloosheedu saa u saaray markaas isagii baa marka cuskaday ayb caloosheedii buu saas marka ku dillaaciyey fa waqaca bayna rijlayhaa hor labadeeda lugood dhexdooda waxaa ku soo dhacay tiflun cunug yar yacni cunug ilmihii ay u dhashay cunug ka mida iyaa markaa agteeda joogo ay haysayoo ka dhacay cunug caloosha ku jira dhacay maahan macnuhu waxaa weeyaan cunug ay isaga markaa u dhashay baa dhulka ku soo dhacay faladakhat maa hunaaka meeshaa wixii ah waxay ku dharoobtay bidami dhiig bay ku dharoobtay meeshan oo dhiiggeedii baa meesha dhan wada gaareen falammaa asbaxa markuu soo waabariistay dukira daalika lirasuulillahi sala allahu calayh ali wasalam addoon baa la dilay baa layidhi fajamaca annaasa nebiga dadkii buu kulmiyey faqaala wuxuu yidhi anshudu allaaha ilaahay baan ayaan ku dhaarinayaa rajulan qof facala sameeyey maa facala wuxuu sameeyey lii calayhi xaqun ninkaasoo aniga xaq aan ku leeyahay ilaa haddii uu jiro qaama waa istaagayaa nin aan xaq ku leeyahay ilaahan ku dhaarinayaayo qof waxaa sameeyey oon xaq aniga ku leeyahay ma jira ilaa ha istaaga waay macnaha wuu istaagaya ha kaco faqaama alacmaa indhoolihii baa istaagay yatakhada annaasa isagoo dadkii ka tillaabsanayo wa huwa isaga oo yatasalzalu dhacdhacayo leecleecayo isagoo dhacdhacayo xataa qacda bayna yaday nebiyi sala allahu calayh ali wasalam ilaa nebigu hortiisa uu soo fadhiistay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ana saaxibuhaa ninkeeda aniga waaya ninka sidaa yeelay oo naagtaa dilay waa aniga kaanat tashtimuka way ku cay jirtay wa taqacu fiika waa kugu dhici jirtay fa anhaaha waa ka reebi jiray falaa tantahi maka haraynin wa asjuruhaa waa canaanan jiray falaa tansajiru maka canaansamaynin walii minhaa ibnaani laba wiilood laba wiil ayaa ii sugnaatay oo ii dhashay milu lulu'atayni jawharad oo kale ilmo yacnii laba wiiloon dhalay oon jecelahay oon aad ugu raaxaysto ayaa wuxuu yidhi ay ii dhashay wa kaanat bii waxayna ii ahayd rafiiqatan mid aad iigu dhimriso dabcigeeda aniga waa ii fiicnaay uu leeyahay waa ii roonayd ayb laakiin maxay roonaanshadeedu taraysaa hadday nebiga caynaysan falamaa kaana albaarixata xalay markay ahayd jacalat tashtimuka waxay gudagashay inay ku caynayso wa taqacu fiika ay kugu dhacayso fa akhadtu almiqwala tooraydii ama warankii gaabnaa baan qaatay fa wadactuhu waxaan saaray fii batnihaa caloosheeda wataka'tu calayhaa dusheedaanna ku cuskaday xataa qataltuhaa intaan ka dilay faqaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalama nebigu waxa uu yidhi alashhaduu markhaati noqda anna damahaa naagta dhiiggeeda hadarun laba inays isweydiinaynin hadrunna waa loo dabdiyey hadrun cid meel mid loo sheeganayo inuusan ahaynoo dhiiggeeda hadar inuu yahay oo meelna aan loo sheeganaynin ayb oon lagu doodaynin meeshaa marka waxaa laga qaadanaya nebiga qofka caayo xadkiisu waa dil dhiiggiisu macsuum ma noqonayo qof nebiga caayo sala allahu calayh ali wasalam ayb yaa marka dilkiisa iskale dilkiisa imaamka iskale min muhimaati alimaam ifti'aad imaamka shaqadiisa iyo suldaanka shaqadiisa in laga boobo lama rabo culammada marka waxay qadaraan haddii maalan imaamkii maba dilinba nin baa u gaatamay muslimiinta ka mida waa kaga dhiigeeye waa dilay ninkaa muslimkaa xaalkiisu muxuu noqonay wax loo haysta ma laha maxaa yeele nin macsuuma ma dilin ninkaas keliya canaan imaamku waa canaanan karaayo maxaad shaqadii iiga boobtay aniga anaaba u socday ninkaani maxkamad baa la keeni rabay waaba la dili rabaye maxaa adiga shaqaada lahayn u gashay waa lagu canaanan karaa laakiin qof buu dilay iyo macsuum nin abuu dilay iyo ma la dhahaayo xataa haddii nin yanii racyada ka mida uu iska dilo waxaa la sheegay marka nin xilligii mucaawiya inuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam kacb bnu اlashraf ayuu dilay hadran qatala kacb bnu ashraf bilhadri dhagaruu ku dilay nebiga kacb bnu ashraf baa yidhi nin baa saas yidhi dhagar buu ku dilay warkaas war cay noqon kara waa tahay markaasuu moxamed ibnu maslama wuxuu yidhi ninkan dil buu yidhi nebigii buu caayey moxamed ibnu maslamana dadkii soo dilay buuba ka mid ahaa kacb ibnu ashraf oo nebigu u diray sala اllahu alayh ali wasalam nebigu yacni dhagar wax ma ku dilaayo nebiga khiyaano iyo dhagar ma yaqaano rasuulka sal l slam ee yacnii waxaa weeyaan ninkan haddii dilkiisii loo xeeladaystay maahan in la dhagray isaga oo ballan looga baxay dhagar waxaa la dhihi karaa nin ballan lahaa oo looga baxay inkan ballan ma lahayn nebigu wacay jiray sala allahu calayh ali wasalam markaas baa wuxuu yidhi mucaawiya marka isaga uma muuqanin marka macnahaas markaasuu wuxuu ku dhaartay aniga iyo adiga saqaf dambe ma wada hoosgelaynin saqaf aad adiga ku jirta ma hoosgalayo yidhi aniga haddaan mucaawiyataa ogow sidaas waan iska baxay ninkaanna wuxuu yidhi haddaan arko kii dilaan ah ayb moxamed ibnu maslama marka waxaa la sheegay madiine iyo markuu ninkaas magaaladuu soo aaday iyo maqlo waa dhuuma jiray ninkii marka uu ka dhuuma jiray ibnu taymiya marka saar ibnu masluulku ku sheegay qisadaas marka xukunkiisu marka inay sidaas tahay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya hadda ninkan naagtan waa dilay imaamna nebiga ahaa oo ay ahayd inuu dilo la soo gaarsiiyey ma soo gaarsiinin culammadu waxay yidhaahdaan sayidka addoonkiisu xadka waa ku oogi karaa xuduudda marka laga hadlayo addoon haddii xad uu galay sayidkiisa waa ka fulin karaa xadkan tanna waxay ahayd addoon iyo ninkii iska lahaa ninkii iska lahaana xadka ka oogay wax dhibaatana male taas ee laga qaadan maayo xadiidkan xuduudda inay dadka caadiga oogi karaan ma laga qaadanayo xuduudda nin yacni dad qudro leh oo awood leh oo hadday ciqaabta sameeyaan dhib uusan ka dhalan karin oo dhibka xasmin karo ayaa oogi karaan qudro unbaa shardi ah ama yacnii imaamka qudrada ha lahaado ama dadka iyagoo qudro iyo awood ay heshiis ku yihiin ha noqoto intuayb naagtan marka ma muslimaday ahayd yahuudiyad miyay ahayd riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan inay dimi gaalba ay ahayd haddii xataa gaal ay tahay in la dilaayo oon la dhehaynin gaaladu awalba rasuulka ma rumaysnayn halayska dhaaf hadday nebiga caayaan inaan la dhehaynin qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba wacabdullaahi bnu اljaraax عن جرير عن مغيرة عن الشعبي عن الشعبي عن علي أن يهودية يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم نبي عاي جرتي وتقع فيه وكبع جرتي فخنقها رجل من باعيجي حتى ماتت انتي كلمتي fa abdala rasuulullahi sal l slam damahaa nebiga dhiiggeeda waa baabi'iyey waxba kama dhigin waxba kama soo qaadin xaafidku marka juska labiy tobnaad wuxuu yidhi wanaqla abu bakrin alfarisiyu axadu a'immati الshaaficiyati fii kitaabi اlijmaaci ana man saba الnabiya salى اllahu عalayه ali wasalama mima huwa qadfun sariixun kafara biitifaaqi اlculamaa falow taaba lam yasqud canhu hadduu toobadkeena ka dhici maayo alqatlu dilka ayb liأnna xadda qadfihi اlqatl qadafkiisa xadka uu keensaday waa dil waxaddu اlqadfi laa yasqudu bitowbati xadulqadafkuna towbo kuma dhaco oo wuxuu u baahan yahay ma ku dhacayo towbo isagayani ha ku isku khaldin marka masaladan maqduufka inuu cafiyo ma laga hadlaayo nacni qofkii uu qadfay oon cafinin ayb xadkiina sugnaaday imaamkii loo keenay waa towbadkeena xaalkayga waa hagaagay ma lagu dhaafi karaa marka xadkii siddeetankii karibaash ma uga dhacaysaa maya waa in lagu dhufto tanna saasoo kale waayule nebigii ma joogo oo ma cafin karo xadkii waa inuu taagnaado marka sida xadulqadafkuba u taagan yahay ayb waxaddu اlqadfi laa yasqudu biالtowbati wakhaalafahu اlqafaal abuu bakr alqafaal ayaa marka khilaafay faqaala wuxuu yidhi kafara bisabi cayda waa ku gaaloobay fayasqud اlqatlu biاlislaam qatligiina islaamnimaduu ku dhacaya oo soo islaamaya wa qaala saydalaaniyu marka wejkaaniyo shaaficiyadu iyagu rajaxaan xoogaa laakiin kan horaa min xayu اladila iyo xagga marka la fiiriyo iyo qiyaaska kan horaa xoog badan wa qaala saydalaaniyu oo isagana a'immada shaaficiyada ka mida wuxuu yidhi yazuulu اlqatlu qatliga waa zuulayaa maxaa waajibaya wayajibu xaddu اlqadfi siddeetan karbaash baa lagu dhufanaya wadacafahu اlimaam imaamku waa daciifiyey marka warkaas imaamka marka hadday shaaficiyadu idlaaqaan alimaam waxay ka wadaan imaamu اlxaramayn juweyni marka warkaas waa daciifiyey waana sidaas waa daciif khaaabina wuxuu yidhi haddii fain carada haddii nebiga uu sarbeeb uu ku caayo qatligiisaa waajibayo waa la dilaan xanafiyada iyagu waxay qabaan haddii hal mar ama laba mar oo kale uu caayo gaalka nebiga gaalka ninka dimiga mar ama laba hadduu caayo kale ma la dilaayo haddii uu badiyo laakiin waa la dilaa halkaas marka ibnu taymiya marka binadari wa bilqiyaasiba wa binaqli labada waa ku naqdiye maxaa yeelay shay naqdi hadduu yahay shaygu wax cahdiga buriyo ama shaygu hadduu kufri keeno wixiisa yar iyo wixiisa badan isku mid waayo hal eray haddii gaalnimo ay keenayso ereygaa toban jeer uu yidhaa iyo hal mar uu yidhaha isku mid waayo oo gaalnimadii waa waa laasimtay macnaha naqdiga shayga haddii lagu tilmaamo cahdigii waa buriyaa hadduu badsada iyo hadduu hal mar sameeyo waa isku mid wax marka qiyaas qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadu can yuunus can xumayd bni hilaal can اnnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam xaa وxadaثna haaruun bn cabdillaahi وnusayr bn اlfaraj qaala xadaثna abu usaamة can yaziid bni zurayc can yunusa bni cubayd can xumayd bni hilaal can cabdillahi bni muqarif can abi barzata qaal kuntu cinda abi bakrin abi bakar agtiisaan ahaa aan joogay fatagayada calىa rajulin nin ayaa markaasi uu ka carooday korkiisa uu ku carooday faاshtada calayhi waa ku darnaaday marka nin baa abu bakar caayey caayey markaas abu bakar aad u xanaaqay faqultu waxaan idhi ta'danu lii ma ii idmaysaa yaa khaliifata rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga khaliifkiisow ma ii idmaysaa ma ii idmaysaayo ma ii amraysaa adrib cunuqahu luquntiisa dhuftee markaas qoortaan ka goynayaa amar isii unbis ninka adiga ku caayey qaala waxa uu yidhi faadhabat kelimatii kelmaddaydii waxayba tegsiisay hadabahu abubakar caradii haysay caradii abubakar haysay kelmaddaydii baaba tegsiisay oo caradii ka baabi'isay faqaama waa istaagay fadakhala wuu galay fa arsala ilaya waa ii soo cid diray gurigiisibuu galay marka waa ii cid diray faqaala wuxuu yidhi ma aladii qulta aanifan gordhoweyd maxaa tidhi qultu waxaan idhi iidan lii ii idin an adrib cunuqahu luquntiisa aan dhuftee aan dilo qaala waxa uu yidhi markaa akunta faacilan ma samayn lahayd low amartuka haddaan ku amri lahaa ma yeeli lahayd oo ninkaa ma dili lahayd qultu nacan baan idhi haa qaala waxau yidhi laa maya wallaahi baan ku dhaartay maa kaanad uma sugnaanin tan yacnii waa qof la caayey inuu dil ka waajibo uma ahaanin libasharin qof uma ahaanin bacda muxamadin sala allahu calayh ali wasalam nebi moxamed ka gadaale qof arrintaa ay u sugan tahay ma laha qof la caayo oo caydiisa dil ka waajiba nebi moxamed unbaa ka jira sala allahu calayh ali wasalam dadka kale nebiga lamid maaha aniga marka nebi moxamed maahi buu leeyahay haddaan ku amri lahaa ma dili lahayd ma saa marka hayeeni walidaalika marka qofka hebelow caayey waa gaaloobay hebelow caayey munaafiq buu noqday hebelow caayey murtad buu noqday hebel buu caayey dil baa ku waajibay nebiga unbay taas suurtoobi wixii nebiga ka soo haray haddii qof la caayo ama qof wax la yidhaha gardarray noqonaysaa kabiira min alkabaa'ir ay noqonaysaayo dil iyo kufri iyo ma gaaraysa laakiin qofku hadduu isaga booska nebiga isdhigo ama laga yaabo kooxdiisu inuu islaamkii booskeeda dhigo oo yacnii kaannahu marka haddii kooxdii wax laga sheego islaamkii baa wax laga sheegay inuu u qaataa laga yaaba bina'an calaa daalika dadka uu ku dila marmarka taas sax maaha qof markaa yacni diinku qofku markuu caayo diinka ilaahay markuu caayo rasuulka caayaa la dili kara qul abillaahi waaayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun markaasuuna kutaasuuna ku gaaloobi karaa laakiin kooxdaani islaamka maahan iyada nacam islaam iyo koox isku mid maahan nacam kooxdu waa baaba'aysaa islaamkuna ma baaba'ayo soo ma arkin meeqo kooxoodaa baaba'day islaamku weli waa jooga marka kooxo inay islaam iyo yacni islaam yusaawi kooxdeenna magaciisa hadday timaado waa midda tanoo kale waa abubakar diidaya radia allaahu canhu maa kaanat libasharin bacda waxaa kaloo laga qaadanayaa amiirku hadduu wax ku amro xataa inaadan samaynaynin ilaa diinka laga fiirihadduu amiirku yidhaha oradkac hebel soo dil amaraa laysiiyey waa iska dilaya aakhira ku dheel qofkii sidaas aakhiradiisuu ku ciyaaray waxa uu ku dilaa inuu soo ogaado markay u taxqiiqsanto waxaana inay xaq yihiin ou dili karaa markahadduu dila dembi ma lahaanaya oo hadda dembigii qatligii iyo wixii ka imaanaya waa ka badbaadaya haddii laakiin isagoon iska fiirinin madax madax isugu tuura sidii nebi moxamed uu yidhi hebel soo dil oo kale uu ka dhigo waa khatar maa kaanat libasharin bashar uma ahaanin buu yidhi bacda muxamedin sala allahu calayh ali wasalam qaala abu daawuud hada lafdu yaziid marka dadka nebiga kadib abubakar baa ugu fadli badan haddii la caayo qofkii caayo abubakar waa la xabisaa uun in la dilo laakiin maya dilma caayadaas dil kuma mudan laakiin haddii ay ka dhalata ka waran caydii abubakar maalan cayda oo abubakar ku caynayaa waxay tahay wax qur-aankii ku ammaanay ayuu isagu diidey markaasuu yidhi waa gaal maalan abubakar oo kale qur-aankiina abubakar iyo saxaabadu inay yihiin iimaankooda iyo wanaaggoodu ka marqaati kacay kaas marka qur-aankii baa la tusaa aayaddii hadduu aayadda diido marka waxaa lagu dilayaa gaalnimo aayadda u beeniyey qaala axmed bnu xambal ay lam yakun liabi bakrin abi bakar uma ahaanin an yaqtula rajulan qof inuu dilo ilaa biixda alaai saddexdii middood maahane allatii qaalahaa rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu uu yidhi kufrun bacda iimaanin ow zinan bacda ixsaanin ow qatlu nafsin bigayri nafsin wa kaana lilnabiyi sala allahu calayh ali wasalam an yaqtula nebiga marka waxaa isagu u ahayd inuu dilo baabu markaa xadkeediina halkaas kugu sheegay marka alimaam abu daawuud xadiidtaanu marka ku siiyey baabu maa jaءa fi اlmuxaarabati baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay jaaa yimid fi lmuxaarabati muxaarabada wixii ku yimid xiraaba ama muxaaraba muxaarabada marka waa qof alle rasuul iyo muslimiinta la dagaalay culammada marka nadarkoodu waa iskhilaafay aayadda muxaarabada qaar waxay yidhaahdeen aayatulmuxaaraba waxay ku soo degtay gaal gaaladii bay ku soo degtay dheheen oo yahuud qaar yidhi iyo qaar mushrikiin ku sheegay oo yidhi iyay ahaayeen ayb sidaasay marka sheegeen alimaam albukhaarina waxaad mooddaa inuu taas u iilanayo isaga ayb oo tabwiibkiisa marka la fiiriyo wuxuu baabaysanayaa in muxaarabadu qolooyinkaas marka inay yihiin saciid ibnu jubayrna waxaa laga wariyey inuu yidhi almuxaaribu lilaahi warasuulihi huwa alkaafiru waa gaalka bacdu ahli اlcilmina waxay dhaheen maya aayadda inamaa jazaau اladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu waxay ka hadlay muslimiin waana ninka muslimka jidka ka gooyo ibnu xajar marka wuxuu yidhi labada waa iska soo wada shamlin karta aayadda wاlmuctamadu ana alaayata naزlat أwala fiihim wahiya tatanaawalu bicumuumiha man xaaraba min almuslimiina biqaطci طariiqi laakin cuquubaة اlfariiqayni mukhtalifaة yani aayaddaa marka gaaladana waa qaadan karaan muslimiinta qaar ka midana waa qaadan karaan laakiin cuquubadooda isku mid ah muslimka cuquubadiisu waa sida aayadda in la xabiso ama la gacanlowey gacan isdhaaf la jaro ama la dilo gaalkuna isagu waaba addoonsi iyo waxaasaa la gelin karaa haddii la rabo waa ka xugun duwan yahay mid kale qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qaala xadaanaa xamaadu can ayuuba can abi qilaaba can anas bni maliki ana qowman qolo min cuklin qoladaas ah ow qaala min curaynata qadimuu calaa rasuuli lahi sal slam nebigay u soo galeen fajtawow waxay ku daltabyoodeen almadiinata madiinay ku daltabyoodeen oo yacnii madiine markay soo galeen baa waxaa ku dhacday jiro jirogalti iyo waxaas yaa ku dhacay hawadiioo kala duwanaatay meeshay joogi jireen iyo meeshaan marka jirooyinka qofka ku dhaca waxaa la yidhaha daltabyo faamara lahum rasuulu llahi sal l slam nebiga wuxuu u amray biliqaaxin halo halo geela ayuu nebigu u amrayo wa amarahum wuxuuna amray an yashrabuu inay cabaan min abwaaliha kaadideeda wa albaaniha caanihiida geela yacnii halahaas kaadideeda kaadidooda iyo caanahooda cadowgooda kaadida geela marka inay daahirtaha laga qaadanaya najaas ilaa wax laguma daaweeyey faindalaquu way tageen falammaa saxuu markay caafimaadeen qataluu raaciya qataluu waxay dileen raaciya rasuuli lahi sal slam nebiga raacigiisii bay dileen qowsaarkii bay dileen marka wastaaqu nacama xoolihiina waa qowsadeen fabalaga الnabiya salى اllahu عalيyه ali wasalam khabaruhum warkoodii baa nebiga soo gaaray min awali nahaar maalinta gelinkeedii hore faarsala الnabiyu salى اllahu عalيyه ali wasalam nebigu wuxuu diray fii aahaarihim raadkooda ayuu dadku diray fama اrtafaca الnahaaru maalintii gelin dambe ma noqoninoo maba kor noqonin xataa jii'a bihim ilaa loo keenayba loola yimid faamara bihim waa amray nebiga faquطicat aydiihim waarjuluhum lugahoodii iyo gacmahoodii baa la jarjaray wasummirad acyunuhum indhahoodiina masaamiir kulul baa loogu indhakuulay wasumiradna waa lowr wasumilatna waa la dabdiyey samala samara intaba waa layidhi samala iyo samarana bimacna waaxid waxaana laga wadaa musbaar ayuu intuu kululaystay bir la kululeeyey ayaa indhaha sidaas looga tiray tafsiir kale wuxuu leeyahay yacnii indhihii baa laga bajiyey oo laga soo bixiyey qodax inta laga geliyey weyn baa laga soo bixiyey tafsiirkaas laakiin hadda muraadku maaha midkaas dambe kan horaa marka muraadku uu yahay wa ulquu waxaa lagu riday fi lxarati sheelada dhagaxa madow ayaa dhagaxaanta dhagaxaanta madmadoobe madiina lagu tuuray yastasquuna iyagoo marka biyahna la waraabiyo waraab dalbaayo falaa yusqawna aan la waraabinayni qaala abuu qilaaba wuxuu yidhi fa haaulaa'i kuwaani qowmun bay ahayn qolo saraquu xadeen waqataluu dileen wakafaruu bacda iimaanihim iimaankooda kadibna ridoobay waxaarabu llaaha warasuulahu alle rasuulna la xarbiyey sida muuqanaysa marka kuwaan tooba lama weydiinin waa la soo qabtay waana marka la dilay maxaa yeelay riddadoodu iidaa baa wehmiyeyoo xoolay qaadeen raacigii rasuulkay dileen fiiri marka gaalnimo keli nin diintii ka baxay bis maaha nin diintii wax ka baxo wax dhibay waayo haddana nacam marka markuu diinta ka baxo ou gaalo aado haddana muslimka soo dhibo weliba uu ku soo celiyo waxaa weeyaan haddii isagoo dee towbo uu la yimaado markaa uu iskeeno qabla alqudra waxaa weeyaan in la dhaafo marka waa la arkaa laakiin bacda alqudra markii gacanta lagu soo dhigayoo tabar ay ciishay oo gacan lagu soo dhigay cafis mar waa dilku isagu marka yataxatamu qatluhu kaasoo qoladaan marka sidaan marka xadiidkan marka qolo saas u gaalowday inay ahaayeen buu sheegayaa xadiidkan bacdi ahli اlcilmina waxay leeyihiin waa min baabi اlxuduud nebigu sidaanna wuxuu yeelay inta aan la farin dadka inuu mula mulada intaan laga reebina ujeeda oo markii nebiga laga reebay mulada oo dadka si xun in loo dila laga reebay markaa kadib ma samaynin ciqaabtaan oo kale saasay dhahayaan qaarkoodna bacdi ahlilcilmina waxay leeyihin mudla xataa ma ahane iyagaa saan u dilay raacigii nebiga ayay saan oo kale u dileen marka qisaas ahaanuu nebiga saan ugu sameeyey saddexdaas qowlba waa la sheegay qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabudakiyu qaala xadaanaa wuhaybun can ayuuba biisnaadihi bihada alxadiidi qaala fiihi faamara bimasaamiira masaamiir buu amray faxmiyad waa la kululeeyey fakaxalahum waa ugu indhakuulay waqataca aydiyahum waarjulahum buu jaray wamaa xasamahum dhiig joojinna uma samaynin yani dhiiggiina kama joojinin inay dhintaanaabaa la rabaa kuwan laakiin ninka tuuggaa ama qaadic dariiqa muslimkaa ee xadkiisu noqday lugi gacan isdhaaf in la gooyo dhiig joojin wuxuu ku leeyahay ninka ka gooynaya imaamka oo inuu ka dhiig joojiyo isagaa waajib ay ku tahay oo rasuulka markuu ninkii tuuggaa gacanta ka jaray dhiig joojinna waa oo u sameeyey aan dhiig joojin loo sameeyo ku dhinto waxbaa ka soo raacay قال xدثنا محمد بن صباح بن سفyان qال أخبرنا xا xdثna cمرو بن cثمان qال xdثna الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك بhذا الxadيiث قال فيه فبaعث رasuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم نبgu wuxuu diray في طلبهم raadk n iyaga raadintooda kaafatan dad raadadka aad u yaqaano raadka iyo dadku meeshay maraan iyo raadadka dad aad u yaqaan buu u diray fautiya bihim waa loo keenay qaala faأnزla اllahu caزa wajala fii dalika wuxuu ka soo dejiyey inamaa jaزaaءu اladiina yuxaaribuuna اllaha warasuulahu wayascawna fi اlardi fasaada alaaya marka qof allaale qofka dhulka korkiisa fasaad ku wada waa dhici karta in loo isticmaalo aayaddan culammada marka yani xijaaz waxay yani u xujaysteen dadka daroogada soo geliyo dhulka muslimiinta daroogada dadka soo gelinaya dhulka muslimiinta kan keenaya kan isticmaalaya maa midka soo gelinaya oo isagu baacimushtar ahaan u soo geliyo oo keeno in la dilo ayay fadwoodeen sacuudiga marka yacnii xukunka u yaallay wuxuu ahaa qofka wuxuu yahay qofka daroogo keeno oo soo geliyo in qoorta laga jaran aayaddaanayna u cuskadaan innamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascauna fi اlardi fasaadan fasaad waay dheh waxyaabaha xunxun marka oo dadku ay yanii xumaanta ku baranayaan dhici karto inay dadkii yanii ama si xun isu yanii isu isticmaalaan oo jinsi waxyaabaha yanii jinsiga iyo waxa noocaas oo kale ah masalan dadkii oon aqooninba xumaan aynan aqoonin ninka inta dibadda uga soo dhoofiyo u keeno iyadoo video ah ama iyadoo la fiirsanayo xumaan aynan dadku hore u aqoon jirin oo ay ka dhalanaysa marka daruuriyaadkii diinta in ay baaba'aan oo lagu tunta ay ka dhalanayso aayaddan waa loo cuskan karaa marka in lagu dilo waana say fatwoodaan waa culammadan qatligana sidiisaba tacsiirtu ibnu taymiya wuxuu baxfiyey mas'alaha qatli dil tacsiir ma laga dhigi karaa dil tacsiir ma laga dhigi karaa xuduud iska dhaaf qofaan xadba hadda aan gelin laakiin darro kaloo uu sameeyey ma la gaarsiin karaa ilaa qatli wuxuu taxqiijiyey in la gaarsiin kara adilo fara badanna waa u keenay juska sideed iyo labaatanaad majmuuc ulfataawa qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun qaala akhbaranaa haabitun waqataadatu waxumaydun can anas bni maalik dakara hada alxadiid qaala anas falaqad ra'aytu axadahum midkood baan arkayay yakdimu اlarda yakdumuna waa loo dabdin karaa yakdimu اlarda isagoo dhulka qaniinaya bifiihi afkiisa ku qaniinaya caashan oon dartiis xataa maatuu intay ka baktiyeen ay ka dhinteen saabaa marka nebigu u yeelay sal اllahu alayh ali wasalam tacsiirta marka qatli waa la gaarsiin karaana de imaamkaa gaarsiin karo isagoo qadari kara maslaxada iyo mafsadada iyo waxyaabaha walam yadkur min khilaafin ma sheegin warawaahu shucbaةu can qataada وسلام بن مسكين عن ثابت جميعا عن أنس لم يذكروا من خلاف ولم أجد في حديث أحد في حديث أحد ما أنا كهل قطع, أي قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلا في حديث حماد بن سلمة معه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله قال أحمد هو عبيد الله بن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب can ibni cumara ana naasan dad akaaruu calaa ibni الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam waxbaan ka booday قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن أنس بن مالك بهذا الحديث نحوه طيب ayuu sheegay zaada uma nahaa can اlmulati ayuu reebay markaa kadib ayaa mulada uu reebay nebiga qaala walam yadkur min khilaafin warawaahu shucbaةu can qataadaةa waslaam bni miskiin can haabitin jamiica can anas lam yadkuraa min khilaafin walam ajid fii xadiiثi axadi qطca aydiyahum arjulahum min khilaaf ila fii xadiiثi xamaad bni slma qaala xadaثana axmed bnu صaalx qaala xadaثana cabdالlahi bn wahbin qaala akhbaranii camru can saciid bni abi hilaal can abi zinaad can cabdillaahi bni cubaydillaahi qaala axmed huwa cubaydullaahi bnu cumara bni اlkhaaab huwa hay huwa cabdullaahi bni ubayd cubaydullaahigaasuu sheegaya huwa cubaydullaahi bni cumara bni اlkhaaab can ibni cumara ana naasan agaaruu calaa ibili الnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam dad baa waxay ku duuleen nebiga geeliisii fastaaquuhaa way kaxaysteen wartaduu can ilislaami islaamkii bay ka laabteen wa qataluu raaciya rasuulillahi sal slam ay dileen mu'minan la dhihi jiray fa bacaa fii aahaarihim raadkoodii baa marka uu diray magaciisa yasaara laihaahdaaye mu'minan isagoo mu'minay dileen xaala kownihi mumina fabacaa fii aahaarihim raadkoodiibaa marka ayuu diray nebiga sal l slam ciidan faukiduu waa la qabtay faqataca aydiyahum waarjulahum wasamala acyunahum indhahoodiina waa musbaar kulul buu ku dhejiyey qaala wanasalat fiihim aayat اlmuxaarabati ayaa shanigooda ka soo degtay whm اladiina waana kuwa akhbara canhum anas bnu maalik oo u sheegay alxajaaj xiina sa'lahu kuwi anas u sheegay xajaaj binu yuusuf baa anas weydiiyeyoo wuxuu yidhi curaniyiinta akhbaartooda ii sheeg buu yidhi curaniyiinta nimanka curaniyiinta ah kuwan waa qoladan waa curaniyiinta geela nebiga qaaday see nebiga yeela ii sheeg markaas uga sheekeeyey saxaabada iyo taabiciin badan way dhibsadeen oo waxay jeclaayeen anas inuunan u sheegin xajaaj qisadan ayb maxaa yeelay xajaaj wuxuu u su'aalayay waxay tahay isagaa dadka dili jiray waa nin safaag ah dhiig daadin badan waxaan marka wuxuu ka dhiganayaa marmarsiyo iyo ul adhow marka dadkii marka waa ugu soo kutubayaan marka waxay yidhaahdeen qof yacnii qataal ah oo safaag ah xadiidkanoo kale in loo sheego dariica iyo jaranjaray u noqonay uu ku gaaro qatligiisa iyo dadlayntiisa marka waxay yidhahdeen cilmiga qaarkiis in la qariyo ayaa xaqa uu ku jiraa oo hadda tan oo kale in xajaaj laga qariyaa dan ku jirta ama maslaxa ay ku jirtaan ayb cilmiga waa lacilmiga la qarin karaa iyo midkaan la qarin karin waa yacni kale yihiin cilmi in la qariyaa aysan bannaanayn ninka qariyo waa ninka la ciqaabayo laakiin cilmi aad is leedahay war dadku amay qalad u fahmaanba amay inta si qaldan u fahmaan wax ku dhibaateeyaan waa iska qarin kartaa ama dadku aynan fahmi karinba khaatibu nnaasa biqadri cuquulihim aturiiduuna an yukadab allaahu warasuuluhu marka haddii ay qof intuu iska istaago iska yidhaahdo cilmigaa la qarinaa iyo kitmaanulcilmiya yacni culummada adduunyada joogtoo dhan cilmi qarinay ku jiraan iyo uu yidhaahdo isagaan kale aqoonin wax in la qariya munaasabtahay wax kale marka isaga hadday dadkaa culummo uu og yahay muxuu ugu sheegaa cilmiga la qarin karo iyo midkaan la qarin karin isaga maa qadaraya mas iyagaa mana ka wadna yacni dadka culummada ma dembaabaan macnaheedu maaha waa dembaabi karaan qaarkoodna way dhici kartaa inay qariyaan cilmiga laakiin kulligood cilmigii waa wada qariyaan wax suurtagala maaha ayb intay kulligood cilmi qariyeen xaggee adiga jaahila ka keentay marka cilmigaas ayb marka waxay jeclaayeen in marka anas uunan u sheegin xajaaj maxaa yeeley wuxuu leeyahay nebigii baa saan wax u dilay oo dadka indhaha ka musmaaray aniga marka nebigaan uga dayanayaa buu leeyahay marka indhahan dadka musmaaraya oo dilayaan marka isagu dadkii nebigu uu sidaa yeelay dad lamida miyaa dadka uu halaagaya mase dad abriye ah dad abriyaa buu halaagaya xadiidka nebigana waa isticmaalaya lama rabo taas qaala xadaثana axmed bnu camr bni sarx qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii leyt bnu sacd can maxamed bni cajlaan can abi zinaad ana rasuula اllahi sal slam lama qaطca aladiina saraquu kuwii xaday markuu gacanta ka gooyey liqaaxahu halihiisa xaday wasamala acyunahum binnaar indhahooduna uu dab ku musmaaray caatabahu اllahu caزa wajala fii dalika ilaahay arrinkaa waa ku canaantay faأnzla اllahu waxaa soo degtay inamaa jaزaaءu اladiina yuxaaribuuna اllaha warasuulahu wayascuuna fi اlardi fasaadan an yuqataluu aw yusalabuu cuquubaadkaas ku sameey laakiin indha ka bixinta iyo taas jooji waa mursal markaas xadiidkan abuzinaad waa taabici markaas qiso waagii nebiga dhacday buuna ka sheekaynaya uusan joogin waa mursal قال xdثna محمد بن kثير qال أخبرnaa xadثna موسى بن إسماعيiل qال xadثna هماm عن qتاadة عن محمد بن سيrين qال kاn hذا qبلa أn تنزل الxduud intaynan xuduudda soo degin bay ahayd yعnي xadيiث أنس qال xadثna أحمد بن محمد بن ثاaبت qال xadثna علي بن حuسين عن أbيه عن يزيد النحوiي عن عكرمة عن بن عabاaسi qال إنma جزاء الذيina يحاaربوna اللh ورسuله ويسcوna في الأرض فساaدا أn يqتلوu أو يuصلبوu أو تقطca أيديهim وأrجلهm min khilaaف أو ينfوا min الأرض إلى qwلihi غفوr رaحيم يعني إlى الذيina taabوu min qبل أn تqdirوu عalayهim فاعلموu أن الlaha غفوr رaحيم نزلت هذه الآية في المشhriكيin ayay kusoo degtay aayadaada faman taaba minهm qofkii towbadkeena iyaga ka mida qabla an yuqdara عalayhi intaan la qabanin lam ymnachu ذalika ayb kaa ka mancin maayo an yuqaama fiihi اlxaddu in xadkii laga oogo aladii asaabahu oo asiibo yacnii bacda alahdi haddii la qabto wixii ou asiibo waa laga gudayo taasaa marka aayadda ay tilmaamaysaa wاlqudraةu calayhimna waa maxay in gacanta lagu soo dhigo lasoo qabto baab fi اlxaddi yushfacu fiihi xadka la yskaga shafeecayo xuduuddii shafaaco ma gashayo ma layskaga ergeyn karaa inta imaamkii loo tago la yidhaah lagaa inka qofka lagala hadlo oo ka daa xadka ka cafi ma la dhihi karaa fi اlxaddi yushfacu fiihi buu yidhi inuu xad uu baabaysta marka cuquubaadku marka xuduud iyo tacsiiru meeshan marka waxaa ka garanaya marka tacsiirtu waa bannaantahay in layskaga shafeeco oo wuxuu keeni doonaa aqiiluu cuquubaadka iyo waxaad ka ilaalisaan aqiiluu can dawi lhay-aati dadka akhyaarnimada u saaxiibka oo aan dembi lagu aqoon jirin iska cafiyo iska dhaafa maxaa laga wadaa wixii xuduud aan ahayn wixii aan xuduud aan ahaynoo markaas lagu qabtoo tacsiir keenayo ka dhaafa tacsiirta marka cafis waa gashaa shafaaco waa gashaa laakiin xuduuddu shafaaco ma gasho hadday imaamka soo gaarto inta taasuu marka baabaysanaya imaamu اlbukhaari asaga tabwiibkiisa qeyd ayuu geliyayo waxa uu yidhi baabu karaahiyati الshafaacati fi اlxaddi إidaa rufica ilى الsuldaan haddii suldaanka loo kor yeelo qeydkaasuu saaray xadkii haddii maxkamadda la geeyo qaaliga la hor dhigo shafaaca ma leh ma layskaga shafeeci karo laakiin intaan qaaliga loo geynin waa layskaga shafeeci karaa maalan nin baa nin qadfay maxkamaduu u waday nin kalea wuxuu yidhi warniyo iska dhaaf waa ka noqotay ilaahay dartii isaga cafiyo iska daa waa cafiyo maba la geyninba qaaligii marka male marka waa waa wax male alaabtiisuu ka xaday laba markhaatibuu u haystaa markuu ka xadaayo gacangoyn baa waajibaysa haddii qaaliga loo geeyo intaysan u geynin bouba iska cafiyey ama wuxuu yidhi waaba iska kaasiyey waa ku hibay orba waa bannaan tahay marka laakiin mar haddii maxkamadda ay tagto xadkii waa cafiyey mma soconaysa markaad maxkamaddii ka dacwootay ninkii lasoo qabtay markhaati lagu helay tuugadii ay dhan tahay shuruuddii ay taam tahay gacan goyn leh nin shafeeci karaa ma qaala xadaثna يزيid بn khaalid بn cabdالlaahi bn mwhb alhamdaniyu qaala xadaanii xaa وxadaثna qtaybaة بن سacيid الثaqaفiyu qaala xadaثna الlayثu can ibni شihaabi can curwaةa can caaئiشhaةa ana qurayشhan qurayشh ahamahum waxaa murjiyey waxaa murug u soo jiiday dad murugaysan waxay la noqdeen شhaأن الmarأati naagtii sha'nigeedii almaqsuumiyati qoladaas ahayd allatii taas oo saraqad xadday naag reer bani maqsuum ahoo xadday baa sha'nigeeda ay aad ula murugoodeen ayb naagtaa magaceeda faatimatu bintu اlswad bni cabdilasad faaطimaة bint اlأswad bni cabdiاlasad ayb waxaa adeer u ahaa abu salma zawji umi salma ayaa adeer u ahaa ayb wahiya bintu akhi abi salma abu salma walaalkiisaa dhalay riwaayadka qaar waxay yidhaahdeen go' ayay guriga nebiga ka xaday ayb riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan caariye ayay dadka intay ka caariyeysato ayay inkiri jirtay waxaas aniga ma kaa caariyeysanin bay dhihi jirteensaasay marka ku qaadi jirta xoolaha dadka أن qرayشha qrayش أhmhm شhأن الmarأaة الmaqsuumiyaةi اlatii sarqat faqaaluu waxay yidhaahdeen man yukalimu fiiha yaa sha'nigeeda nebiga kala hadlaaya yacni ya rasuula اllahi sal ly slam qaaluu waxay yidhaahdeen waman yejtari'u yaa ku dhiiran karo ilaa usaamaةu bnu zayd maahane yaa nebiga waxaa la hor istaagi kara usaamo aan ahayn xibu rasuuli اllaahi salى اllahu عalيh ali wasalam nebigu kii uu jeclaa ahaa fakallamahu usaamatu usaamo nebiguu la hadlay faqaala rasuulu lahi sal slam nebigu wuxuu yidhi ya usaamatu usaamow atashfacu ma ergeynaysaa fii xaddin xad min xuduudillahi ilaahi xuduuddiisa ah uma qaama waa istaagay fakhtadaba waa qudbeeyey waa qudbo dalbaday yani waa qudbo akhriyey faqaala wuxuu yidhi innamaa halaka aladiina min qablikum kuwii idinka idinka horreeyey waxaa halaagay annahum kaanuu waxay ahaayeen idaa saraqa fiihim ashariifu ninka shariifkaa hadduu dhexdooda wax ku xado tarakuuhu way ka tegaayeen waidaa saraqa fiihim aldaciifu ninka tabarta daran haddii dhexdooda wax ku xadana aqaamuu calayhi alxadda xadkay ka oogayeen weymullaahi dhaar alle ah ilaahay dhaartiisa ah dhaar allaan ku dhaaranayaaye low anna faatimata binta muxammadin faatima binta muxamed saraqad hadday xadi lahayd laqadactu yaddaha gacanteedaan goynahay waxaa laga qaadanayaa marka faatima meeshay nebiga ka taagnayd say u weynayd waxaa kaloo laga qaadanayaa shay aan dhicin in low la dhihi karo low ay dhici lahayd saasaa yeeli lahaa ay bannaantahay waxaa kaloo laga qaadanayaa gacangoyntu nin iyo naag waa ku siman tahay gacangoyntu nin iyo naag waa u siman yihin naag hadday nin hadduu waxda waa kale waxaa kaloo laga qaadanayaa xuduuddu hadday imaamka soo gaartay inaan layskaga shafeeci karin wixii laakiin tacsiira inay bannaan tahay xadiidkan marka waxaa deliishado bacdi ahlilcilmi oo iyagu arko xadulqadafka jumhuurku waxay arkaan imaamka xataa haddii la soo gaarsiiyo ninkii la qadfay hadduu xaqiisii rido uu yidhaahdo aniga ninkan waa iska dhaafay waa cafiyey yaan la ii xadin jumhuuru ahlilcilmi imaam maalig imaamu shaafici in la daynayo oo waxay leeyihiin waa xaq marka qaadiifku maqduufka iskale xaqaasay dhahayaan ayb waa xaq marka maqduufka uu leeyahay marka kaa iyagu maalig iyo shaaficiiyo waxay dhahayaan midka noocaas oo kale hadduu maqduufka cafiyo waa cafin karaa waana dhacaa xadka xanafiyada iyo sufyaanu thawri iyo leyt ibnu sacad baa iyagu waxay leeyihiin xuduud dhan waa isku mid xataa haddii qadaf inta aadan imaamka gaarsiinina cafi karta hadday imaamka gaarto cafis ma jiro xadiidkanayna deliishanaya atashfacu fii xaddin min xuduud illaahi waa la ilaaqay dhahay qaala xadaanaa cabaas bnu cabdilcaiim wamaxamed bnu yaxya qaala xadaanaa cabdirazaaq qaala ahbaranaa macmarun can zuhriyi can curwata can caaishata qaalat kaanat imra'atu maqsuumiyatu waxay ahayd tastaciiru lmataaca alaab ayay caariyeysan jirtay watajxaduhu waa inkiri jirtay faamara الnabiyu sal اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu amray biqaطci yadiha gacanteeda in la jaro waqasa naxwa xadiidi leyf ayuu soo kaxeeyey qaala faqaطca الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam yadahaa nebigu gacanteeduu jaray xadiidkanna marka imaam axmed buu deliilu yahay iyo isxaaq ibnu raahuuya labadoodu waxay qabaan ibnu xasmina uu u gargaaray ana اlyadda tuqdacu lijaxdi اlcaariyati caariyada qofka inkiro oo sidaas ku dafiro in gacanta loo goynayo shay buu caariyeystay markhaati waa leedahay waa inkireen marka wax aniga ay ii dhiibatay mama jirin ayuu yidhi shaygii marka waa rubcu dinaar waa dhan yahay ama waa ka badan yahay qofkan waa loo gacan goynaya iyagu sidaasay qabaan jumhuuru ahlilcilmina waxay leeyihiin jaxdulcaariya qaطci kama waajibo tacsiirun baa ka waajibaysa qaطci maya ayay dhahayaan xadiidkan say ugu jawaabaysaan marka qoladaas xadiidkan waxay ku jawaabayaan ibnulmundir isaga wuxuu ku jawaabayo uu yidhi jaxdul caariyada waa sifo naagta lagu sifaynayay tahay maahane cilada yacnii shayga xukunka ciladiis maaha ana almar'ata almaqsuumiya alatii saraqat saraqad baa cilaa buuli wa kaanat tajxadu alcaariyatana iyada unbaa tilmaan looga dhigaya maahane wasfi mulaa'im xukunka u ah maahan buu yidhi binaa calى dalika marka jaxd اlcaariya gacan goyn kama laazim kama waajibaysa ibn اlmundir saasuu dhahanaa jumhuur ahlicilmina sidaasay dhahayaan bacdi ahlicilmiguna ka xikaayooda qisadaanoo ana alqisaةa liimra'ati waaxidatin hal naag bay labada qisaba isku tahay istacaarad wajaxadad wasaraqat marka waa caariyeysatay waa inkirtay waxna waa xadday tanqiixulmanaad marka hala sameeyo manaadka xukunka uu ku dhisan yahay cilladu ku dhisan yahay teewaa saraqad waa ay dheheen lianna sariqadu binnasi ayaa inay qadci keenaysa loo sheegay iyada wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma jaxdulcaariya laakiin khilaaf baa ku jira waalxuduudu tudra'u bishubuhaat marka maadaama khilaaf xoog badan mas'aladan uu ku jiro xuduudda waa laga in laga ilaaliyaa fiican marka shubhada oo aan gacan looga jarin marka oo gacanta aan loo goynin laakiin madhabka axmed wax shubhaa kuma jirtay nas baa soo arooray sariix ah oo baabka ka hadlaayo waana loo goyna ibnulqayimna masaladaasuu rajaxaayo weliba isagu waa diidaa dadka dhahaya wasfi mulaa'im aan ahaynoo xadiidka ku yahay ee sariqada wasfigeeda mulaa'im ah wax oo daahirulfasaad away buu leeyahay laakiin ibnulmundir waa xoojiye isagaasoona marka wax ku dhisay jumhuur ahlicilmina taasay u badan yihiin qaala abu daawuud rawa bnu wahbin hada alxadiiث can yunus can الzuhriyi waqaala fiihi kama qaala اleytu ina اmra'aةa sarqat fii cahdi الnabiy salى اllahu عalيه alي wslam fii gaswaةi اlfaطxi warawaahu اleytu can yunus can ibni shihaab biisnaadihi qaala istacaarat imra'atan naag bay ka caariyeysatay istacaarat imra'atun naagaa caariya dalabtay وrawىa mascuud بن الأswad can النabiy salى اllahu عalيه alي wslam naxو hada اlhabr qaala suriqat qطiifaة go' baa la xaday min beyti rasuuli lah sal slm warawaahu abu zubayr can jaabir ana اmra'aةa sarqat facaadat biزaynaba binti rasuuli lah sal slam wasaaqa naxwahu naag baa xaday zaynabay magan gashay kulligaas hal naag laga hadla bacdi ahli اlcilmina waxay dhaheen kaanat tajxad اlcaariya waaba daciifay dhaheen oo waxay dhaheen iyagu zuhri ruwaadda ka warisay kulligood saraqad bay sheegtayee tajxadulcaariya ma sheegin laakiin ibnu xajar wuxuu leeyahay riwaayaat zuhri ka soo aroorayaa jira macmar baa la tafaruday dhaheen laakiin ibnu xajar wuxuu yidhi macmar waxaa mutaabaceeyey shucayb ibnu abi xamsa iyo yuunus ibnu yasiid alayli labadooduna laba waaweyn waa zuhri ay ku yimid marka yacni jaxdulcaariya waa saxiix laakiin waxa gacanta loo gooyey jaxdiga miyaa mase waa sariqada midda laysku hayo taas oo xanaabilada iyo isxaaq iyo uu leeyahay ay leeyihiin iyagu sariqada maahan keligii oo jaxdiga sariqana waa loo goynaa jaxdi keligiisna waa loo goynaa ayb qaala xadaanaa jacfar bnu musaafir ومحمد بن سليمان الأنباaري قال أخبرنا بن أbي فudayk عن cabdالملك بن زaيد نسبه جacفر بن مسافر إلى سacيid بن زaيد بن cمر بن نufayl ayuu ugu abtiriyey can mحamed بن أbي bكri can cmرةa can caaئiشhaةa qاaلت qاala rasuul الlahi salى الlaه عليه لي وsلم أqiiluu dawi الhayئaaت hay-aadka kuwa u saaxiibka hay-ada dadka leh ka dhaafa caharaatihim kufkufkooda u dhaafa ka indhallaaba إila الxuduuda xuduuda maahane xuduudda nin akhyaar ahoo fiicnaan lagu ogaa hadduu galo oo imaamka loo keeno ma laga dhaafayo iyada waa lagu fulina xuduud wixii ka soo haray maxay noqonayaan tacsiir tacsiirta ka dhaafaamaxaa yeele dawilhay-aadna yaa la yidhaha imaamu shaafici wuxuu yidhi dulhay-ati man lam yadhar minhu riibatun qof shaki iyo xumaan iyo aynan ka muuqanin qof akhyaarnimo lagu yaqaanay ayaa maanta wax un ka dhaceen waa laga indhalaada la mid maaha ninku hal mar waxbaa ka xumaa karaan haddaysanba xad gaarsiisnay marka dadka qasadka fiican saas waayo laakiin dadka qasadka xun iyagu maxay raadsadaan halkaas meelay raadsadaan jawaanibta faraha badanoo qofkan uu akhyaarnimada ku leeyahay dhan ma fiirinayo halka meel uu ku xun yahay bay qabsanayaan iyu dhisnaan waa kalcaqaaqiiri ibnu taymiya sida uu yidhaahdo ama yacni tixsiga ka dubaab wuxuu raadsadaa marka mowdic alcilal tixsigu wuxuu raadsadaa meesha bugto jirka inta nabadda qabto nadiifka dhan soo dhaafayaan sida u soo socda meesha bugto keliya unbuu tixsiga qabsadaan marka dad noocaasaa jiro iyaga yacni inta wanaagoo dhan aan fiirinin meel uun fiiriyo ama laba meel oo maanta dhan marka qofka meeshaas meeshaas meeshaas gef waayo dhahay gef marka islaaxin uma sheegaayo gefkii ila haddii islaaxin loo sheeg islaaxin iyo ceebayn labay kala tahay ibnu rajab wuxuu leeyahy kitaab la yidhaha alfarqu bayna alnasiixati waatacyiir qofka nasiixo darteed qaladka in loo sheego iyo qofka in la ceebeeyo labay kala tahay marka dadka ahlu khayrka ahlu fadliga qalad ka dhaco in laga indhalaabaa fiican qaladkiina laakiin la baraarujiyan oo si edeb loo toosan loo baraarujiyanayb marka qofka maanta dhan hadduu culummada mid ka fakanayba la waayo kan kan kan mid walbaa waxbuu u soo helayaa ceeb un bani aadam waayo qofka caalimka ceeb waa yeelo karaa iyo gef adiga marka maxaa kugu dhacaya kun ceebaa lagaa helaa markaasiyaga hal iyo laba iyo aad ka soo heshay adiga kun baa lagaa hela ilaahayna wuxuu abuuraa ama uu soo bixinaya dad kuwaaga raaraadiyo oo nashaad u leh ayb waxaan aragnay dad siddeed sano toban sano labaatan sano ka hor dad wax ay duubeen ama dersi ay akhriyeen qalad ka raadinaya meel ku qoranaya iyagii marka dadkaas ilaa ay qaladkooda raarraadiyeen ilaahay waxba ugama dhigin ila laana ummaddu waa ka faa'iidaysataa qaladaadkii yaryaraayo laga soo bixiyey ay ku ararkeen laakiin kuwii iyagu qasadkoodu xumaaday faa'iidana cid ka faa'iidaysatana male wax yaqaana male iyagiina marka waxaa weeyaan wuxuu ilaahay u sababay ama uu u keenay dad qaladkooda raadiye oo akhdaa foolxun laga helay marka qofka ceebtiisu waxay ku asturnaa kartaa dadka ceebtooda inuusan raacraacin xadiidkii nebigana waa ahaa yaa macshara man aamana bilisaanihi wlam ydkl اliimaanu fii qalbihi laa tatabacuu cawraati اlmuslimiin faina man tatabaca cawrata akhiihi اlmuslim tatabaca allahu cawratahu waman tatabaca allahu cawratahu yufdixhu walow fii jawfi beytihi gurigaaga adoo gurigiisa gurigaaga adoo ku dhex jiro ilaahay ku fadeexayna dadkaa marka dowlhayaad marka culummada ugu horaysa in laga indhalaabo waay khaladaadka culummada haladka la baraarujiye khalad ahaan laakiin iyaga laga indhalaabo oon yacnii indhihii lagu taagin midda kale dhib kaley keenaysaa haddii culummadoo dhan la wada duro waxaa imaanaya dadka caamada ama bulshada dadkii hoggaamin lahaa inay waayaan ilaa ninkan caamigaa wuxuu maqlayaa kan oo ninkan caalimkaa duray kan kanuu duray kanna kanuu duray iyagii dhan baa marka indhihiisii ka dhacaya haybadii culummada uu u qabay waa yaraanaysaa marka hadhow dadka marjicla'aana ku dhacaysa marka qof ay ka haybaystaan oo amarkiisa qaataan ma helayaan dadka ila nin walba ceeb ceebtiisii baa lasoo bannaanka lasoo dhigeen dad marka waxaa jiray iyagu marka kuraas iyo miisas u dhigtay arrimahaas maxay ka dheefeen marka waxay ka dheefeen dadku inay yeelo waayaan marji maanta ummadda waa kana yacni qof la dhihi kara yacni ummaddii waxay ku kulansan tahay caalimkan oo amarkiisu ay qaadanayaan maleh baynamaa aan ognahay xilli xilliyada ka mida dadka waa lahaa jireen dad saas oo kale oo masaa-isha ay u geystaan oo tala xataa hadday u baahan yihiin ay weydiistaan oo dadku ay mutafaq ku ahaayeen cala alaqali dadka ducaadda ah kuwii mutafaqa lagu ahaa hal ceeb ama laba ceebaa daaqadda looga bixiyeen yaa soo galay marka dadki yaa beddelkoodii yaa beddel u noqday ma leh dad isku taagan marka weligaa qof yacnii ummaddu ka heybaysanayso caalima ka indhalaab ha ceebaynin xuquuq uu leeyahay culummadu leeyihiin aqiiluu dawi اlhay-aati caharaatihim ila اlxuduuda mooyaane baabu اlcafwi can اlxuduudi maa lam tabluq الsulطaan baabu اlcafwi cafiskii caddayntiisii buu u baab yahay can اlxuduudi xuduudda la cafiyo maa lam tabluq الsulطaan intaysan sulطaanku soo gaarin kaannamaa marka baabkan baabkii hore ayuu tafsiir oo kale u yahay xadka goormaan laga shafeeci karin markuu suldaanka soo gaaray intuunan soo gaarin waa tan marka قال xdثna سلyمان بن داوd الmhري qال أخبرna بن وهب qال سمعت بن جurayجi يxadiث can camri bni shucaybi can abiihi can cabdillaahi bni camr bni اlcaas ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam qaal tacaafawu اlxuduuda xuduudda isku cafiya fii maa baynakum dhexdiinna intii ah famaa balaganii dhexdiinna dhexdeeda famaa balaganii wixii soo gaaro min xaddin xad ah faqad wajaba ogaada waa waajibay kaas xaafidku wuxuu yidhi xadiidkan saxaxahu اlxaakim wasanaduhu ilaa camri bni shucayb saxiixun ibn cabdilbar wuxuu yidhi laa aclamu khilaafan ana ashafaacata fii dawi اdunuubi xasanatun khilaaf ma ogi buu yidhi shafaacada dadka dembiga gala loo shafeeca inay wanaagsan tahay wax khilaafa kama taagna jamiilatun ay qurux badan tahay maa tabluqu maa ayb wain ataa cala sulطaani waina cala الsulطaani an yuqiimahaa idaa balaqathu ahaay waina cala الsulطaani an yuqiimahaa idaa balagathu suldaankana korkiisa waxaa hadday soo gaarto xuduuddii inuu oogo shafaaco una ku dhaafo yacnii intaanay suldaanka maa lam tabluqi suldaan intaynan soo gaarin xadiidkaanaana marka tusaya macnihii loo tarjamayo xadiidku marka waa is leeyihiin baabun fi الsitri calىa ahli اlxuduudi fi الsitri asturid la asturo calىa ahli اlxuduudi dadka xuduudda asxaabteeda ahee xuduudda galay ee cuquubada mutaystay in la asturo korkooda oon bannaanka loo soo bixinno warkooda qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxyaa can sufyaan can zayd bni aslam can yaziida bni nucaymin can abiihi ana maacizan maaciz ata الnabiya salى اllahu alayه ali wasalama nebiguu u yimid faaqara cindahu agtiisuu ku qiray arbaca maraatin afar jeer ayuu inuu sinaystay ku qirtay faamara birajmihi dhagax in lagu dilow amray wa qaala lihazaalin hazaal ninkaan isagu waxaa weeyaan suxbuu lahaa madiinow deganaa ayb maacis aabbihiis oo maalig la dhihi jiray ayaa hazaal la dardaarmay wiilkiisa maacis yani wasi buu ahaa ninkan oo maacis waxaa la dhihi jiray maacis ibnu maalik aabbihiis marka wuxuu u dardaarmay wiilkiisa tarbiyadiisa inuu ka warqabo ninkan hazaal la yidhaha maacis marka markuu zinaystay hazaal waxa uu ku yidhi oradoo bax nebiga u tag waa zinaysta soo dheh xadka ha lagaa oogiya marka yacnii nebigu marka wuxuu ku yidhi hazaal low satartahu bihawbika maradaada haddaa ku asturi lahayd kaana khayran laka saasaa kuu khayr badnaa yani gurigaaga haddaa ku dhex asturi lahayd baa ka ayaa kuu khayr badnaan lahayd oon soo sheegin marka xuduuddii inaan marka asturku inuu fiican yahay qofka haddii xad ka dhacay inuu yimaado xadaan galay uu yidhaahdo waa heli karaa waana iimaanay tuseetaa laftirkeeda haddii uu iska aayar isqariyana uusa isbannaanka isu soo dhigina ilaahay u toobadkeeno mar dambe ku laabaninna ilaahay waa u dhaafaya قال xدثنا محمد بن عubayd qال xdثna حmاad بن زaيد qال xdثna يحyى عن بن المنkdir أنa هزالا أmra maaciز بن mالك buu أmray أn يأتiيa النبيa slى الlaه عليه لي وsلم nebiga inuu u yimaado fayخbirahu oo u sheegay وبالله توفيq صى اه ى ى